kani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somaly com fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba waa sabti sagaal iyo tobanka bisha februari sannadka laba kun iyo labaiyo labaatanka idaacadda caawa iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab qodobada aan idinkugu hayno idaacadda waxaa ka mid ah qaraxyo maanta ka kala dhacay magaalooyinka beledweyne iyo boosaaso oo labaduba isku diyaarinaya qabashada doorashada qaar ka mida kuraasta golaha shacabka qaraxa beledweyne waxaa ku dhintay saddex iyo toban ruux halka qaraxa boosaaso ay ku dhinteen laba ruux magaalada beledweyne oo ay jirto xiisad cabsi oo la xiriirta doorashada la qaban doono iyadoo magaalada uu galabta gaaray fahad yaasiin taliyihii hore ee sirdoonka soomaaliya oo isaguna doonaya kursi baarlamaan oo beledweyne yaalla
ammaanka meelaha qaar waxaa loo sameeyey jidgooyooyin oo gaadiidka iyo dadkaba waa loo diiday inay ku dhaqdhaqaaqaan xaaladda waa sidaasi caawa amniga waxuu yahay mid dadku ay cabsi badan ka muujiyeen waxyaabihii maanta dhacay
waxaa kalood maqli doontaan maraykanka iyo reer galbeedka oo ku hanjabay in cunqabatayn aan hore loo arkin ay ruushka saari doonaan haddii uu ku duulo yukrein waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii martida iyo mikrofoonka cawiiska washington iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo warar dheeraad ah oo ka soo baxaya khasaarihii ka dhashay qaricii xooggana ee maanta ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa sheegaya in dhimashada ay gaartay saddex iyo toban ruux iyadoo labaatan kalena ay ku dhaawacmeen goobjoogayaal ayaa sheegay in qof ismiidaamiye isku qarxiyey goob dad badan ay ku sugnaayeen oo inta badan xafladaha iyo shirarka lagu qabto dadka qaraxa ku dhintay ayaa isugu jiray mas-uuliyiin iyo dad caan ka ah bulshada dhexdeeda qaraxa ayaa ku soo aadaya iyadoo maanta magaalada beledweyne uu gaaray taliyihii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya fahad yaasiin xaaji daahir oo halkaasi u tegay doorashada kursi uu aad u danaynayo oo ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya kuwaas oo maalinta berita ah lagu wado in doorashadoodu ay ka dhacdo magaaladaasi kursiga uu fahad sida aadka u danaynayo ee hoob siddeetan iyo lix ayaa waxaa hadda ku fadhiya xildhibaan faarax cabdulqaadir dhinaca kale magaalada boosaaso ee maamulka puntland oo iyadana isku diyaarinaysa qabashada doorashada kuraas ka mid noqon doona golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa galabta ka dhacay qarax ay laba qof ku dhinteen in ka badan toban ruux oo kalena ay ku dhaawacmeen faahfaahinta wararkaasi idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan xilli ay cirka isku sii shareerayso xiisadda u dhexaysa ruushka iyo ukrein ayaa xukuumadda moscow ay sheegtay inay si guul leh ku tijaabisay gantaalada balastiga ee nukliyarka iyo kuwa cirka taasoo qayb ka ah dhoolatuskooda sannadlaha ee cududooda nukliyarka sida sabtida maanta lagu sheegay bayaan ka soo baxay aqalka kremlin qaar ka mid a dadka u kuurgala arrimahan ayaa sheegay in tallaabadan ay tahay fariin ay moscow u dirayso isbahaysiga neto dhinaca kale wadamada reer galbeedka ayaa ku hanjabay cunaqabatayn aan hore loo arag in ruushka ay kusoo rogi doonaan haddii ay ku duusho ukrein bayaanka ka soo baxay kremlin ayaa sidoo kale lagu sheegay in dhammaan gantaalada ay ku dhaceen bartilmaameedyadii loogu talagalay ayna xaqiijiyeen ujeedooyinkooda shaqo iyadoo dhoolatuska ay ku jireen maraakiibta gujiska ee nukliyarka iyo bombooyinka t u sida ay warisay warbaahinta dowladda ruushka dhoolatuska ciidamada nukliyerka ayaa waxaa daawanayay madaxweynaha dalkaasi valadimir putin oo weheliyo dhiggiisa ay xulufada yihiin ee dalka boloros alexander lukashenko dhinaca kale madaxa isbahaysiga neto janes staltenberg ayaa ugu hanjabay ruushka in dhaqdhaqaaqiisa uu u keenayo oo keliya inuu arko ciidamo badan oo neto ah oo xuduudiisa lasoo dhoobo isagoo ku booriyey in xalka uu ku jiro dhabo diblomaasiyadeed xogayaha difaaca ee maraykanka lloyd austin ayaa isna dhinaca kale sheegay ama u xaqiijiyey dalalka baltic ee estonia latvia iyo lithuania inaysan keligood noqon doonin haddii khatar amniga ay kala kulmaan ruushka laakiin wuxuu ka gaabsaday inuu ballan qaado in ciidamada maraykanka ay si joogtaha u geynayaan jamhuuriyaddii hore ee sofiyeed hadalka arrinkan ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha maraykanka joe biden uu xalay sheegay in valadimir putin uu go-aan ku gaaray inuu weerar ku qaado dalka ay dariska yihiin ee ukrein halkaas oo maalmihii u dambeeyay ay moscow ka waday dhaqdhaqaaqyo militari hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga u n h c r ayaa sheegtay jimcadii in la dilay shan ruux oo ka mid a qaxootiga u dhashay eritreya kumanaan kalena lala-yahay meel ay cirib dhigeen kadib markii laba toddobaad ka hor la weeraray kaam ay ku jireen oo ku yaala gobolka cafarta ee waqooyiga ethoobiya u n h c r ayaa intaasi ku dartay in rag hubaysan ay gudaha u galeen xerada qaxootiga baraxleh saddexdii bishan februari taasoo sababtay in koob iyo labaatan kun oo qaxooti eritreya ay naftooda la cararaan inka afar kun oo ka mid a ayaana socod dheer oo lug ah ku tegay caasimada gobolka cafarta ee sameera dadka qaxootiga ayaa markii ay magaalada sameera tageen u sheegay hay-adda u n h c r in koox hubaysan ay weerar ku qaadeen kaamka ay ku jiraan islamarkaana ay dhaceen waxyaabihii ay haysteen guryahoodiina ay ka qabsadeen iyagoo intaas ku daray in shan ruux oo qaxootiga ka mid ah halkaasi lagu dilay dhageystayaal warkeenii dunidana waa nageyntaa wararkaasi waxaad kala socoteen laanta afka soomaaliga idaacadda v o a fiidnimo wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay mar kale aan ku bilownee saraakiisha caafimaadka magaalada beledweyne ayaa sheegay in saddex iyo toban qof oo ay ku jiraan mas-uuliyiin ay ku dhinteen qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay magaalada beledweyne ee bartamaha soomaaliya qaraxa beledweyne maanta ka dhacay ayaa kusoo beegmaya iyadoo magaalada uu galabta ka degay fahad yaasiin oo ah taliyii hore ee hay-adda nisa oo isagu doonaya kursi ka mida shan iyo tobanka kursi ee magaaladaasi yaala kursi ka mida shan iyo labaatanka kursi ee magaaladaasi yaala magaalada waxaa ka jirta cabsi waxaana magaalada ka buuxa ciidamo badan oo villa soomaaliya ay u geysay doorashada la filayo in beledweyne ay ka dhacdo wararkii ugu dambeeyey ee arrimahaasi waxaa noo soo diray waryaha v o eda xuseen xasan dhaqane
warar dheeraad ah ayaa soo baxaya tirada dhimashada ayaa waxa ay gaartay saddex iyo toban qof halka wararka qaar ay sheegayaan in intaasi ay kasii badan karto waxaa jirto dad goobta ku sugnaa laakiin marka qaraxa uu dhacay ehladooda ay sheegayaan in la waaye oo aan war loo hayn nolol iyo geeri qaarkood goobaha caafimaadka laga raadinayaa saraakiisha caafimaadka iyo saraakiisha amniga oo shirar kala gooni gooni ah ku qabtay magaalada waxaay sheegeen in tirada dhimashada ay gaartay saddex iyo toban qof dadka wax ku noqday qaraxa intooda badan waxay ahaayeen dad shacab ah oo maqaayadda cunno u raadsaday qado waxaa sidoo kale jiray dad mas-uuliyiin ah oo heer gobol iyo heer degmo waxaa jiray xildhibaan hirshabeelle ka mid ah oo dhaawiciisa la gaarsiiyey xarunta amisom ee duleedka magaalada magaalada ayaa qaraxan waxa uu imanayaa xili loo diyaargaroobayo doorasho maalinta berita ah ka dhaceysa magaalada beledweyne sidoo kale waxaa magaalada gelinkii dambe maanta soo gaaray taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya fahad yaasiin xilliganna ah la taliyaha dhinaca amniga madaxweyne farmaajo isagoo raadinaya in uu helo kursi sumadiisu tahay hoob eber siddeetan iyo lix sidoo kale ciidan badan ayaa magaalada la keenay oo shalay ilaa iyo maanta soo gaaray ammaanka meelaha qaar waxaa loo sameeyey jidgooyooyin oo gaadiidka iyo dadkaba waa loo diiday inay ku dhaqdhaqaaqaan xaaladda waa sidaasi caawa amniga waxuu yahay mid dadku ay cabsi badan ka muujiyeen waxyaabihii maanta dhacay sidoo kalena waxaa laga yaabaa in maalinta berita ah mar haddii doorasho ay magaalada ka dhaceyso in wadooyinka dhan la xiro dhaqdhaqaaqa dadka la joojiyo walow aan weli warkaas la helin ciidamo badan ayaa gelinkii dambe maanta gudaha magaalada ka baxay oo dhinaca duleedka magaalada u baxay laga yaabo in amniga guud ee magaalada kor ay ka ilaalinayaan halka markii hore gudaha ay ku sugnaayeen xaaladda guud ee magaalada beledweyne qaraxi iyo kidibba waa sidaa xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne magaalada boosaaso ee maamulka puntland oo iyadana sidoo kale isku diyaarinaysa qabashada doorashada kuraas ka mid noqon doona golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa galabta ka dhaxay qarax ay laba qof ku dhinteen in ka badan toban ruuxna ay ku dhaawacmeen wariyaha v o eda faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay abbaarihii saddexdii iyo afartan daqiiqo ee galabtay ayay ahayd markii uu qaraxani ka dhacay mehrad ganacsi oo ku taal waddada laamiga ah ee aada garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso inta la xaqiijiyey laba nabadoon ayaa ku dhintay koow iyo toban qof oo kale oo isugu jira askar iyo shacabna waa ay ku dhaawacmeen goobjoogayaal ayaa v o a u xaqiijiyey in qaraxaani uu ahaa mid lasii dhigay mehradda kadibna la qarxiyey markii ay fadhiisteen dadka ay waxyeeladu soo gaartay shaqaalaha goobaha caafimaadka magaalada boosaaso ayaa ii xaqiijiyey in dhaawacyada lasoo gaarsiiyey qaarkood ay yihiin kuwo culus islamarkaasna ay la tacaalayaan daaweyntooda saraakiisha laamaha ammaanka magaalada boosaaso oo aan xiriir la sameeyey ayaa ii sheegay in ay ku guda jiraan baadigoobka ciddii ka dambaysay qaraxaan waa markii saddexaad ee qarax lagu aaso gudaha goob ganacsi islamarkaasna ay dhimasho iyo dhaawac ka soo gaarto dad isugu jira askar iyo shacab waxaana qaraxyadani ay ku soo beegmayaan iyadoo magaalada boosaaso ay ka socoto u diyaargarowga qabashada doorashada lix iyo toban kursi oo ka mid ah golaha baarlamanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya sidoo kale madaxweynaha puntland doctor siciid cabdulaahi deni oo maantay soo gaaray magaalada qardho ayaa sheegay in safarkiisu uu ku wajahan yahay magaalada boosaaso faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay in maraykanka uu rumaysan yahay in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu go-aansaday inuu ku duulo ukrein maraykanka ayaa ku hanjabay in ruushka uu cawaaqib xun kala kulmi doono duulaan uu ku qaado ukrein dhinaca kale madaxweyne valadimir putin ayaa ka qayb galay dhoolotus ballaaran oo ay sameeyeen ciidamada nukliyeerka ee ruushka haddaba wararkii ugu dambeeyey xiisadan waxaa inoo soo koobaya waryaha v o eda jamaal axmed cusmaan madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris ayaa maanta sheegtay in maraykanka oo ay weheliyaan xulafadiisa ay ku soo rogi doonaan cunaqabateyn dhaqaale oon hore loo arag waddanka ruushka haddii uu weerar ku qaado dalka ukrain xuduudaha qaranka waa inaan si khasaba lagu bedelan ayay tiri kamala harris waxa ay sheegtay oo ay tiri waxaan diyaarinay tallaabooyin dhaqaale oo noqon doona mid degdeg ah daran oo midaysan waxaannu beegsan doonaa hay-adaha maaliyadeed ee ruushka iyo warshadaha muhiimka ah harris waxa ay ka sheegtay shirka amniga ee munikh oo ay shakhsi ahaan uga qayb gashay in maraykanku aanu ku joojin doonin tallaabooyinka dhaqaale ee ruushka laga qaadayo balse arrimahaasi ay kala shaqayn doonaan dalalka neto dhinaca kale ra-iisul wasaaraha jarmalka olive scols ayaa shirka waxa uu ka sheegay inay jiraan calaamado muhiim ah oo weli muujinaya fursado lagu baajin karayo weerarada ruushka ee ukrain iyadoo loo marayo hab diblomaasiyadeed iyadoo kremlinkuna ay u muuqato inay danaynayso wadaxaajood ku saabsan dalabaadkeeda ammaan laakiin waxa uu ka digayaa weerar kasta uu ruushku ku qaado wadanka ukrain waxaana uu ku tilmaamay taasi inay noqon doonto qalad halis ah waxa uu yidhi weerar kasta oo milatari oo ka dhana ukrain waxa uu noqon doonaa qalad aad u xun mana rabno inay taasi timaado ruushka hadda waxa uu soo bandhigay jawaab celintiisa soo jeedinta maraykanka ku aadan aniguna waxaan leeyahay haa waxaan diyaar u nahay inaan wada xaajoonno dabcan waxaannu kala saari doonaa dalabaadka aan la fulin karin oo dhinaca iyo danaha amniga ee sharciga oo dhinaca kale ah dhinaca kale madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sabtidii bilaabay in ciidankiisa istaraatiijiga ahi ee gantalada nucleerka ay dhulatu sameeyaan waxaana washington ay sheegtay in ciidamada ruushka ee lagu daadiyey meel u dhow xuduudda ukrein ay diyaar u yihiin inay weerar galaan iyadoo wadamada reer galbeedku ay ka baqayaan bilowgii colaaddii ugu xumeey tan iyo dagaalkii qaboobaa ayaa xogeyaha difaaca maraykanka lloyd austin waxa uu sheegay in ciidamada ruushku ay bilaabeen inay iskala furaan oo ay u dhowaadaan xadka ay la wadaagaan waddanka ukrein hogaamiyaasha goonigoosodka ee uu taageero ruushka ee ku sugan bariga ukrein ayaa ku dhawaaqay abaabul ciidan oo buuxa maalin kadib markii ay amreen haweenka iyo caruurta inay u guuraan ruushka iyagoo sabab uga dhigaya halis weerar oo uga timaada ciidamada ukrein kiev ayaa si toosa u diiday eedeynta waxaana washington ay sheegtay inay qayb ka tahay qorshaha ruushka ee uu ku doonayo inuu marmarsiyo uga dhigto duulaanka uu ku qaadayo ukrein
aada ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinayay warbixintaasi markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii martida mikrofoonka waxaa noo soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiweli
barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdi muuse oo ah guddoomiyaha ururka friends of the horn foundation ee fadhigoodu uu yahay magaalada tan london kusoo dhowo marka hore barnaamijka cabdi muuse waa maadsantaa walaale aad baan kuu salaamaya adiga dhegeystayaasha waayahay maalmihii ugu dambeeyey iyo toddobaadyadii ugu dambeeyeyba waxaa jiray shirar waaweyn oo duqa magaalada london uu qabanayay oo ku aadan sida looga hortegi karo dembiyada loo adeegsada mindiyaha oo aad moodid in ay faraha ka sii baxayaan gaar ahaan magaalada tan london marka dadka uu la kulmay ee guud waddankaana soomaalida ka mid ah bal haddii aad soo koobto dadka lala kulmayey waxay ahaayeen dadka ururada ay arrintu khusayso dadka matala oo bulshooyin kala duwan oo waddanka degan ah nasiib darro waxa ah shirkaas waxaa ku jira keliya aniga oo markaa xamar joogay oo xamar ka soo galay iyo wiil nin soomaali ah oo kaga jira east london waxaa la yaab igu noqotay inta ilmood oo ina ka dhimanaysa inta ilmood oo iyagu isdilaya ama dadkan ay dilayaan iyo innagii soomaalidii oon aan weli aanan weli aruursanayn waa u soo noqon doonaa arrimahaas ku saabsan sida bulshadu ay wax uga qaban karto ama uga tashan karto dhibaatooyinkan gaar ahaan iyaga u saameyn kara laakiin bal marka hore si guud haddii aad u sharaxdo shirkaas shirka waxaa lagaga hadlayay uun sidii loo yarayn lahaa dembiyada ku dhaca mindiyaha wixii laga qaban lahaa iyo dadku dadka ay khusayso ama dadka ka qaybgelayay waxay u arkayeen talooyin iyo xog laga aroorinayay maxaa ugu habboon oo ay tahay in la qaban karo haddee dad walbana dadkooda u hadlayay oo bulsho walba dad bay matelaysay ama urur walba dad buu matelayay oo wuxuu lahaa annaga waxaasaa nala habboon in dadkeena loo qabto waxa lala yaabo waxay ahayd oo macnaha in muddo ana intii aan hawshaan anigu anigu qof ahaan ama urur ahaan aan ku dhex jirnayna aan ka hadlaynay waxay ahayd in loo baahan yahay xal laga wada tashado oo inaga soomaalida keliya maahee dowladdu laftigeedu dhaliil bay leedahay yacni xafiiska meeyarka xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha maalin walbad waxaa arkaysaa lacag lagu dhawaaqay oo boqol iyo konton milyan laba boqoloo milyan konton milyan oo la leeyahay waxa wax lagaga qabanayaa yaraynta in la yarayo inaan dhallinyaradaasu isdilin oo saldhigna ay u tahay si baaritaano hore oo annagu aanu samaynay oo cad oo publicly loo heli karo ay sheegayaan ay saldhig u tahay galidda daroogada iyo waxa la midka ah dadka marka dad walba dadkooda ay u hadlayeen haddii aysan jirin dad organisadan ah oo is-organise gareeya anigu soomaalida waxaan ku idhaahdaa waryaan weyn ina ka dhiman aan ku heshiino wax kalayayn aan ku heshiine yaan ilmo ina ka dhiman aan ku heshiino
cabdi marka laga hadlayo dembiyadan inta badan loo adeegsada mindiyaha dhalinyarada kala duwan ayaa dhibaatooyin badan ay ku haysaa waxyaabaha sababana waad ka dhawaajisay waxaa ka mid noqon karta arrimaha iibinta maandooriyayaasha ama waxyaabo kale laakiin haddana marka la eego xajmiga faraha badan ee dhimashada ah iyo dembigan oo aad moodid in london uu si weyn u gilgilay dadka soomaalida hadda ee aad tilmaantay waxyaabaha qaarkood ee aysan fahmi karin maxaa ka mid ah si ay uga hortagaan in ubadkooda aanay dembiye noocaas oo kale a ku dhicin ama aan loo geysan laftooda fahmin waxa weeye dadka waxaan ka shaqeeya magaaladan london la yidhaahdo waxay u kala leedahay zonzon ama area area bay kala leeyihiin ilmaheenna qaarkood ma kala yaqaaniin eriyadan cidda iska leh laga yaabee hal ethnic group ama hal group oo cid ah inay xaafad u xiran tahay ilmaheenni iyagoo aan hawshaa ogeyn bay xaafaddii la soo gelayaan oo ka bilaabayaan shaqadii iyadoo iyagoo aan ogeyn xaafaddii inay cid u xiran tahay ama ay group gaangi marka halkaa markay marayso waa la dilaya aduu sooga soo galo dhibka kale oo jira waxa weeye kuwa hadda la qorayo oo yaryarka ah oo aynaan ogeyn oo hooyooyinka iyo aabbooyinku ayaan fahmi karin awal waxay ahaan jirtay intii la kaxayo oo tareen loo gooyo oo uu ku yidhaahdo hooyada ama aabbaha guriga saaxiibkay baan jiraa inay xaafadahan dhowdhow oo magaalada ka baxsan ay ku soo gadaan daroogada lagu soo shaqaysto afar saacadood marka anigu hooyooyinka ama aabbayaasha ama waalidiinta waxaan dhihi jiray markay seexdaan habeenkii baljeebkooda baara waxaad ka fiirisaan tareen tigid in laga heli kariyo in kale haddii tareen tigid laga helo waxa weye cunugaa waa la isticmaalayaa ogow oo weydii hooyo tareenka xagee ku aaday hadda arrintaas way isbedeshay muxuu ahaa xogta ay hayaan booliiska oo ugu dambeeyey oo la ila wadaagay wuxuu sheegayaa in arrintaa ay ka gudbeen nimankii ciyaal ku shaqaysanayay oo hadda baabuurta la ijaaro oo bannaanka yaalla oo meelahan laga ijaaro intay ciyaalkay ku qaadaan afar saacadood ay la soo maqnaanayaan wax ku soo gadayaan oo meelaha ay wax ku soo gadayaan waxaasoo dhan waxay keenaysaa ilmaha marka bahasha loo dhiibo qofkii u dhiibay laftigiisa ayaa wuxuu diyaarinayaa in laga dhaco macnaheedu waxa weeye cunugu laga bilaabo markaa waa daynsan yahay ogowna waxaa diyaariyey macaldaciddan in cunuga waxa loo dhiibay laga dhaco ninkii u dhiibay macnaheedu waxa weeye cunugu inuu daynsano noqdo oo la yidhaahdo waxaad waday alaab qiimaheedu toban kun oo baawan yahay ilaa aad soo gudidna waa gadaysaa waayahay laakiin su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay maxaa ilmaha ku kallifi karaa inuu heerkaas gaaro ma duruuf waxaa jirta loo baahnaa inay waalidku ka caawiyaan ma waxaa jira waxyaabo kale oo suuragal ay tahay in laftiisa uu isticmaalayo daroogadaas may dhowr arrimood baa muhiim ah in la fahmo kow waxa ah degaanada meelaha aynu degannahay oo fakriga ah labo waxa ah iskuullada ilmaha ay aadaan meelaha ku dhow oo lagu iibiyo cuntada oo ilmuhu ay soo maraan meelaha waxa taagan nimanka ilmaha shukaansada baa taagan wax cuntada lagu gado cunugay ay arkaan inuu yidhaahdo hal bawn baa iga dhiman oo cunug kale uu weydiinayo yuu bawnkii ugu siinayaa wuxuu leeya qaado berrina shan buu siinayaa maalinta ku xigtoo saddexaadna wuxuu siinayaa labaatan oo wuxuu leeyahay labaatan kaa qaada eh qofka laamiga dhinaciisa taagan alaabtaan u geey laga bilaabo markaa cunugaa waa la shukaansaday oo gacantaa lagu dhigayaa mar haddii gacanta lagu dhigana waxaa la tusayaa violency ama waxaa la tusayaa ilmo aad loo dilayo oo wax la yeelayo qaarkoodna waxaa la yidhaahdaa walaashaa iyo hooyadaabaa la dilayaa haddaad ka baxdid shaqadan aad ku jirtid markii aanu furaynay annagu hotline-ka telefoonka keliya oo waddanka jira oo la aqoonsan yahay oo meeyarka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ingiriisku ay aqoonsan yihiin oo ah meesha keliyaoo lasoo wici karo oo telefoonka keliyaoo lasoo wici karo waalidku markuu ka shakiyo shukaansigaa horeba inuu dhacayo oo cunuga marka horeba gacanta nimankaa intay si fiican ugu dhigin telefoonkaasi waa furan yahay waxaanu handalgalaynaa oo handalgalayaa xafiiskaasu ilaa kun iyo shan boqol oo kool oo waalidiin ah oo warwarsan oo ka warwarsan haddeer cunugii laba saacadood ama saddex saacadood baan maalintii la ahay markuu iskuol ka yimaado waa telefoonka keliyoo jiro oo aanu ku caawino waalidiinta markay arrintaa ka shakiyaan waxaanu telefoonka u alufnay oo u samaynay sagaal iyo toban kun iyo lix boqol oo qof markaa wax weydiinay oo soomaali ah oo waddankoo dhan degan oo aanu shir weyn qabannay ayaa noo soo baxday waxaan saldhiggeeduba inuu yahay in laga hortago cunugu inuu gacanta u galo marka horeba nimankan shukaansanaya oo waxaan bahashan raba inay u gadaan haddii laga reebo marka cunuga la fahmo waktiga ah oo laga reebo inaan la shukaansan nimankaas gacantaasan u gelin ilmaheenna waa badbaadayaan marka fakrigu kow buu ka yahay laba waxa ka ah hooyadii ama aabihii oo shaqo wakti badan ka shaqaynaya saacado badanah wiilku markuu guriga ku soo noqdo ama gabadhu uuna degan yahay meelaha counsilka guryahooda ah nimanku bannaankay taagtaagan yihiin saacadda hooyadu ama ay keedka ka imaanayso ama aabbuhu uu tagsiga ka imaanayo oo cunugu bannaanka uu taagan yahay weeye saacadda lacagta la barayo ilmuhuna waxa weeye in badan waxay u baahan yihiin ilmaha kale waxay haystaan oo waddanka yaalla oo ay ka mid yihiin noocyada kabaha oo cusub oo ay ka mid yihiin noocyada dharka oo hadda cusub oo ciyaalku ay wataan oo ay ka mid yihiin waxyaalahan la yidhaahdo qalabka electroniga ah oo telefoonada cusub iyo ninka gaangiga ah oo ilmahan korsanaya oo shukaansanaya intiibuu u gadayaa haddii aabbaha ama hooyadu haddii abaah aabbaha ama hooyadu uu arko wiilkii oo telefoon kunbauna wata oo uusan weydiin xaggeedu ka keenay isaguona uusan u gadin ama hooyadu ayan u gadin waa su-aal muhiima in la isweydiiyo ayna tahay inay waarid ka baraarugaan adigoo soo koobaya marka la eego dhibaatadan baaxadda leh soomaalida oo keliya dabcan ma haysato waxaay haysataa dhammaan qaybaha ama bulshooyinka kala duwan ee ku dhaqan dalkan britain gaar ahaan magaalada tan london sanadkii tegay waa markii ugu badnayd oo tiro soddon gaaraysa oo caruur ah mindiyo lagu dilay sanadkan waxaa jiray iyana ilaa shan qof oo iyana weeraro mindiyo lagu dhaawacay iyo hal qof oo u dhintay marka la eego waxyaabaha hadda ugu muhiimsan ee aad kusoo koobi lahayd ee talooyin ah
inagaa ugu weli inagaa ugu badan nambarkaa sheegay sida oo dhan marka la qiyaaso bulshada inta aynu ka dhacay weli inagaa ugu badan aniga waxay ila tahay dad bini aadam ah oo meel jooga oo dhib haysto oo intii iyaga isu yimaadaan aan dhihin dhibkaanana haysta waxaanna doonaynaa sidaan xal u aragnaa in sidaan wax nala qabto cid kuu imaanaysaa ma jirto fiiri haddii la damco in la sameeyo baaritaan saxa oo la rabo keliya in la ogaado meeqay qayb ka tahay in ilmo mindi ay lug ku yeeshaan ama dilka mindida lug ku yeeshaan iyadoo keliya la fiirinayo degaanka la degan yahay haddii intaa lagu guulaysto dowladdu waxay samayn kartaa inay dhahdo degaanka la degan yahay oo dadka fakhriga ay degan yihiin dhib buu arrintaa dhib weyn buu arrintan ku yahay waa in lakala firlakala firdhiyaa dadka oo dadka degaamo kala duwan la kala dejiyaa xal bay noqon kartaa waxaa xal noqon kara in iskuullada ilmuhu ay dhigtaan siiba kuwa secondariga ah la geeyo muxuu ahaa askar markay ka soo baxaan ilmaha guryahooda u dira in la geeyo in iskuullada dukaamada ku dhow cuntada laga gato la geeyo dad dowladda u shaqeeya oo ilmaha ka ilaaliya nimankaasu inay shukaansadaan in la imbaawargareeyo oo aad wax ku oola lala qabto ururada sida saxda uga shaqeeya waxaan waxa ugu dambeeyo aan ku taliya waxa weeye haddaynaan guud ahaan bulsho ahaan u tashan karin aynu xaafad xaafad u tashanno oo xaafad walba dadka degan oo waalidiinta ahi intay dad iska xulaan ay u tagaan degmada ay degan yihiin dadka xukuma iyo booliiska jooga oo ay dhahaan dhibkaan haysta annagu waa derisnay dhinac walbaan ka fiirinnay odayaal baan leenahay culimaan leenahay waxaan doonaynaa in sidaa wax nolola qabto haddaynaan intaa dhihin oo innaga ay taladu inan ka imaan cid intay kuu soo kacdo gurigaaga kuugu imaanaysa ku dhahaysa ridwaan iyo cabdi buusow dhibkaan ayd haystee maxaan idinkala qabanaa ma jirto runtuna taas wey aad iyo aad baa ugu mahadsantaha waktigaaga ama sida walaal intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanaya cabdi muuse oo ah guddoomiyaha ururka friends of the hon foundation oo aan ku waraysanaya barnaamijka martida mikrofoonka inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebbaha awoodda la hidmo waa ridwaan xaaji cabdiweli odile nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka london ayuu nooga imaanayay markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeenii caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwa
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah marka markii dadki inay socsocdaan ay bilaabatay ay bilaabeen ayaa qof ka mida intuu soo kacay uu arkay in mas uu dayuurdi saaran yahay waa diyaarad iyadoo hawada maraysa ay dadkii rakaabka arkeen mas la saaran diyaaradda bal sida waxaa noqday iyo weliba waxaa la yeelayba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan waxaa kaloo aad maqli doontaan qayb aan ku eegayna sidii uu fanka ku soo galay allah u naxariistay la xamiistii caanka ahaa cabdikariin faarax qaare oo ku magac dheeraa cabdikariim jiir waxaan garanayaa anigoo keliga habeenkii saan baxbadda tago badda u heesa xayawaanka badda ku jira haddii rabaha ku dhegaysan yay dhegaysan barnaamijkuna waa weyska washington aan ku bilowna dhegaystayaale wax badan ayaynu buugaagta ka akhrinay amaba aynu daawannay filimaan laga jilay dhacdooyin la yaab le oo ka dhacaya diyaarado hawada ku jira oo kumanaan kun oo fiida ka foga dhulka oogadiisa dhacdooyinkaasoo qaar ka mid a ay xambaarsan yihiin cabsi sida cillada ku timid diyaaradda iska horimaad gudaheega ka dhacay aftuub loo geystay iyo weliba dhacdooyin kale bal haddaba ka waran dhegaystay haddii diyaaraddii aad la socotay hal mar unaad ku war hesho mas diyaaradda kula saaran waynu dareemi karnaa xaaladdu markaasi sida ay noqonaysee sheekadan aan ii soo wada ayaa ah mid dhowaan ay la kulmeen dad rakaab ahaa oo la socday mid ka mida diyaaradaha ka howlgasha dalkaasi maleysiya dhacdadan oo noqotay mid ka mid a waxyaabihii loogu hadalhaynta badnaa maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaan soo dhoweyn doonaa wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadan isha soo mariyay islamarkaana inoo faahfaahinaya waa ku dhowahay cabdixakiin waana mahadsan tahay waayahay bal cabdiqaadir marka hore sheekadan bal nooga dhac dulucdeeda iyo se wax u dhaceen cabdixakiin sheekada ama dhacdadan waxay ka dhacday mid ka mida falaadiyada caadiga ah ee diyuuradda air asia oo isaga kala gooshta dalkaasi malaysiya iyo dalalka kale marka waa dhacdo ka dhex dhacday falaytkii caadiga ah ee diyuuradda waa hagaag marka waxaa la sheegayaa waxa weeya de waxaan looga baran diyaaradda gudaheega iyo weliba dadka rakaabka ah waana mas sidee lagu ogaaday maskaasi inuu diyaaradda saaran yahay waxaa lagu ogaaday maska diyuuradda saarnaa ee dadkii oo dhan ka nexiyey mid ka mida maaragtay dadkii saarnaa ayaa ogaaday sida caadiga ah diyuuradaha marka ay duulayaan dadka waxaa loo sheegaa inaysan fadhiga ka kicin ilaa iyo maaragtay ay qabsato halkii loogu talagalay ee maaragtay xasiloonideedii duulimaadka ay si toos u qabsato markaas kadib culayska ama inay isbuurato ama miisaanka oo dhinac u bato ayaa la ilaaliyaa marka saas daraaddeed dadka waxaa loogu baaqaa markii ay kacdo oo inay markaas suuriye aadi karaan socsocon karaan laakiin inta ka horeysa intii kicitaankaasi ay maaragtay hawada ka gelayso aysan kicin marka markii dadki inay socsocdaan ay bilaabatay ay bilaabeen ayaa qof ka mida intuu soo kacay uu arkay in mas uu diyuurdi saaran yahay waa hagaag dee waxa weeyaan howliba waata dambayse awalba dee dadku werwer bay ku fuuli jireen dad badan oo ka mida diyaaradaha oo inta badan markaad eegto su-aalo badan iyagoo isweydiinaya diyaaradda kori jireen iyo hawadaa saree la marayo tanina kaba sii daranba waxau yidhi ninka odaygaa burkaba bahalka ma ka dayey maskii la arag dadkii rakaabkaa way saaran yihiin dee xaalku suu noqday markaa
falaytka wuxuu ka tegey kuaalalambuur wuxuuna kusii socday meesha la yidhaahdo tawo isla dalkaasi marka danta waxay kaliftay markii waxa dhacay la arkay oo duuliyihii lagu wargeliyey in falaytkii la leexiyo si looga badbaado halista maska marka markii baylodka ama duuliyaha lagu wargeliyey isagana wuxuu qaatay go-aan ah marka hore uu ilaaliyo badbaadada iyo ammaanka dadka sidaas daraaddeed ayay danta ku kaliftay in dib loo leexiyo oo magaaladii ugu dhoweyd ay ku degaan si maska looga saaro meesha
waagaaga markaa dee waxaa laga baqay in dadkii kacaanay meeshii buuq iyo maxaan ku idhahdaa isar ura diyaaraddii hawada ku jirta ay dadka dhexdeeda ka dhacdo diyaaraddii magaalo kale la fadhiisay si deg dega u fadhiisatay maskii laga saar see dadweynihii loogu damaanad qaaday inay ku noqdaan ay mar kale diyaaradii iyo duulimaadkoodii dib usii wataan
run ahaantii dadka aaday u baqeen dabcan hadde masna waa taqaanaa ragga qaaraa laga hayaa mas iyo libaax aniga waxaa ii roon libaaxa inuu isoo aado marka wuxuu ku jiraa maska waxyaabaha aadka looga baqo maadaama si fudud oo ogaal la-aana uu wax ku qaniini karo meelaha laisuu kasoo bixi karo marka halkii mase la arkay dadka qaar waxaa ku adkaatay inuu kaasoo keliya ku jiro diyuuradda marka cabsidaas iyadoo ay jirto ayaa si adag ay ku qaadatay in dadkii loogu celiyo lagu qanciyo inaysan wax kale jirin xaaladda ay maaragtay ammaan tahay wax kalena aysan jirin markii dambe waa lagu celiyey sidii ay diyuuradda kusii wadatay ee duulimaadkeedii ay ku socotay magaalada tawo
cabdiqaadir inta badan diyaaradaha markay duulayaan amaba duulimaadyadooda caadiga ah waxyaaba kale aada looga fikiraa tusaale ahaan oo kale xilliyada qaar aftuubbaa dhaca xilliyada qaar in iska horimaad ka dhaco ama dadka qaar isku dilaan inta badanna aad waa looga taxadira waxyaaba badan oo noocaasi si diyaaradu intay hawada ku jirto dhibaata aan u dhicin oo diyaaradaha badankooda waxaaba la socda askar baa raacda dhanacda arrinkan inuu mas laga dhex helo islamarkaana mas lagu dhex arka diyaaradda inu ognahay garoonkay ka duushay iyo waayihiisa wax dhaca oo adduunyada laga arka ma tahay mise waa dhacdo cusub
dhacdo cusub ma aha run ahaantii markii muddo la joogaba way dhacdaa laakiin ma badno wax badan ma aha dhacdadan waxaa la xiriirta sidan oo kale sanadkii laba kun labaiyo labaiyo tobankii ayaa waxaa jiray nin sidan oo kale mas ugu soo dhex qariyey diyuuradda ama falaytka maska kobraha la yidhaahdo ayuu boorsadii kaargooga soo dhex gashtay ayuu ku dhex xiray kadibna sidii ayaa maskii lagu qaaday oo diyuuradii ku galay waxaa la ogaaday marka ninka markii uu boorsada lasoo degaya ayaa maskii oo madaxa lasoo baxay ayaa ninkii gacanta u ka qaniinay marka saasaa lagu ogaaday diyuuradda inuu mas saarnaa oo maaragta rakaabkii saarnaa uu maskana ka mid ahaa sidoo kale dalka scotland iyadana gabar ka timid waddanka australia ayaa ogaatay isla sanadahaasi hore in uu falaytka ama diyuuradda uu la saaran yahay mas oo maaragtay iyadana cabsi gelisay marka waxyaabahan waxyaabo markii muddo la joogaba dhaco ayay u badan tahay marka laakiin ma aha wax badanaa la arko laakiin wax walba waxaa ka daran maadaama dadka ay si miisaan leh oo dheelitiran ay u fadhiyaan haddii maska la arko dadka inay qalqalaan oo maaragtay meel isu buurto oo maaragtay dheelitirnaantii diyuuradda ay sidaas ku lunto oo iyada naftigeeda halis gelin karta duulimaadka habsami u socodkiisa marka taasna waxay ahayd waxyaabihii baylodka ama duuliyaha ku qaadatay muddo inuu dadka ku qanciyo inay meelahooda kala fadhiyaan sababtoo ah inta maska laga cararaayo meeshaas waxaa ka imaan karto ee halis kale aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi nala socodsiinayey xubintii hal abuurka iyo heesaagu way noo soo socotaaye markana ayn wada dhegaysanno heestan ay qaadayso fanaanada xaliima muuse milano aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ay codkeeda inagu soo gaarsiinaysay xaliimo muuse milano islamarkaana aynu barnaamijkeenna caweyska washington hore uga sii soconno dhegaystayaal dhowaan waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday allah u naxariistay la xamiistiyey amaba codsameeyihii caanka ah ee cabdikariin faarax qaariy oo ku magac dheeraa cabdikariin jiir kaasoo si weyn looga yaqaanay fanka soomaalida islamarkaana la xasaaray heese badan oo caana oo ay qaadaan fanaaniin kala duwan oo rag iyo dumarba leh haddaba dhegaystayaal xubinteenna hal abuurka iyo heesaaga ee caawa waxaynu ku soo qaadan doonnaa sidii uu fanka ugu soo biiray iyo weliba heestii ugu horraysay ee uu la xasaaraa tii ay ahayd waxaanad maqli doontaan waraysi uu sannadkii laba kun iyo siddeed iyo tobankii siiyey barnaamijkan caweyska washington waxaanan idiin kala bixi doonaa oo waraysigaasi cabdikariin jiir la yeelatay wariyaha v o a sahre ciidla nuur cabdikariim jiir ku soo dhowow barnaamijka caweyska washington xageed ku dhalatay oo aad ku soo barbaartay magaaladaas hobye la yidhaahdo gobolka midig bay ka mid tahay waa magaalo xeebeed keligeyba ka hesi jiray heella qaadi keligeyba hellada qaadi jiray dadka waxaa la yidhi xeebaha ku dhaqani meel kastaba ha noqotee waa dad dadka ka furfuran oo ka reer magaalsan sababtuna waxa weeyaan isdhexgalka bulshooyin kalaa soo gaadho oo ku badan marka bal markii aad yaraydeed hobiyo joogtay noloshu siday hayd oo heelooyinkii la qaadi jiray iyo heesihii raadiyaa raadiyahaas baa hargeysa ayaanu dhegeysan jirnay muqdisho waxa laga qaadayo talyaaniga markaas meesha madax ka ahaa raadiya waxa heelooyinka halka ka yimaada yani dhaqanku halkaasu halkaasaan ayaan ka baranay macalimiintu halkaasay joogtay annaguna halkaasaan ka dhegeysan jirnay marka ummadaas hobyo joogta aninbaa fanka ku jiray anunbaa jeclaa yani waxaan waxaan garanaya anigoo keligay habeenkaisaan baxbada tago badda u heesa ayawaanka badda ku jira haddii ramaa ku dhegeysan yay dhegeysan markaa hoobalkii hobyaad ahayd hoobalka hobiya kabiil ba ahaa marka san iyo waxaan ka waxaan imid lixdan iyo konton iyo sagaalkii ayaad xamar timi ayaa xamari waan gartay waxbarashadii u imid dugsi macalin jaamac lixdankiina habeenkii meeshii baa taagnaa waan gartay intaynaa lixdanka u iman markaa aad sagaal iyo kontonkii timi magaalada muqdisho imise jir baad ahayd qiyaastii magaalada muse markaan imid adigu shan iyo toban jir baan amar malaynayaa shan iyo toban jir lix iyo toban jir meelahaasaan ahaa marka halkaas sano oo aan joogay koley ayay lix iyo tobankii ii dhamaadeen sanadkiina iskuolka aan ku jiray lix iyo tobankan sanadka aan joogayna waxaan ku dhex jiray khadiijo cabdullaahi daraysiyan markaan dugsi ka baxo aadi jiray waan gartay markaad dugsigii baad dhiganaysay macalin jaamac waan gartay marka sideed ugu soo biirtay inkastoo dee hoobalkii hobyo ahayd ood u heesaysay magaalada aad joogtay iyo dadka haddaad xataa dad ku seexdan aad badda uheesaysay sideed ugu soo biirtay bahdan fanka habeenka xoriyada la qaatay oo raggii maxamed axmediya lahaa ee ay yimaadeen cabdullah qarshi ilaahi ha u naxariiso cumar duulei maxamed jaamac joof iyo raggii ragga ahaa habeenkii ay yimaadeen cali sugulle iyo xuseen faarax iyo ummada heesaysa oo waa ummadii heesaysa maca ra-iisul wasaarahooda maca dowladda waa dad ummada ku duuban oo oo ummad farxad ku nool oo oo soomaali santooda isweheshadayo wacnayda calan inay wadaagaan iyo wanaagsanayda yani habeenkaas habeen habeen taariikh bay loo ahayd ummadda halkaa ka timid waxay garanayeen hawd hayso calankaas yani hawd adigu maanaaqoon hawd markaa waa dhulka soomaalida etoobiya imika ismaamulka dowladda soomaalida etoobiya etoobiya dhulka n f d iyagu haysiiyeen dhulka jabuuti iyo adagu maanaqoon waxay lahay dadku kaalay iya waay hawd maxay tahay habeenkaas yani maqal yani ummaddu waxay ahayd soomaaliyadoo isku duuban ummadii dhaqanka ummadii dhaqanka aqoonta ummadii sugaanta ummadii farxadda ummadii midnimada ayay ahayd dadkeeda halkaas oo koonfurka waxaynu ahayd taariikh bay noo ahayd waan gartay marka idaacaddii baad tagtay raadiyo muqdisho ma hees baad ku bilowday
hees baan ku bilaabay markaas intaanan la qaadan habeenka la qaatay kabacdi ayaa ko iyo lixdankii laba iyo lixdankiiba ayaa daraysi geysay idaacadda marka heelo ayaan soo duubay heeladii galabtii markaan soo duubay waxaan jabajaraan ut waxaan shanta galabnimo ahayday ba codkaagaa maanta dhegeysa ilaa wuu heesaysay codkaagiyo lasoo daayay marka waa lagaa soo duubay maalinnimadii deetna galabnimadii baad dhegeysanaysaa
ayaa dhegeysanaya maala marka cabdikariim faalax qaabeen oo heladaas la yaab la yidhahdin qaadaya aan codkaygii dhegta dhega ayaa dhegeyse ayaa jabajariya cay ugu bilaabay oo muxuu yidhi war waxaan wasaqaha idaacadda ay soo geliyeen ee codka xun leh markaasaan naxay markaasuu warba telefonkaan fiiri warba cad warba raadii raa yani caybuu hoosta uu caay aad buu iman yaqaan garan maayo ninkan uu timaha u jarayaa cidduu yahay ma ay garan inuu ninkii yahay meel walba siduu waxaan meel walba saasa laga caayayaaba intaydii farxadda qabay oo codkiisa maanta laa ku raaxayso habeenkaas waxaana meel kasta saasaa laga cay marka dambe raadii dabcan intuu qaatay inuu jebiyo raadii waan ka qabtay war raadii haka jebi waanan waxaan maqlaysi miya ma maqlaya oo meel yahay markaas ay wey ay cod xun ay cod xun wey ay cod xun sidaa sheegaysa wey waa ay wey iskana debi raadi aniga timaa iga madaxa iga jirin tartiib igu xirtimaa dhagaha ay goyn baa tiri markaas waxaan dhagaha ay goyn maalintaas waxaan go-aan gaaray waxaan meel walba saas lagaa mar dambaba inaan haysin baan go-aan gaaray markaa heeladaad qaadaysay ma music bay lahayd mise cod keliyin baad ku luuqeynaysay music baa lagu la yaab bay hayd waa music baa lagu tumeeyey marka maxaa muusigii iyo wixii lagu sameeyey codkagii iyo wixii dhan halkaas habeenkaas ayaa naxdintii naxdin weyn ka qaaday ma garanaysaa markuu ii dhameeyena waxaan idhi meel walba saasa laga caayay dib dambe ha uheyse alow ma musishin baan ma musishin baa noqotaa ma ciyaartoy baa noqotaa ma ma ma ma waxaa noqotaa mualif ma muusigaa barataa ma jelaa baa noqotaa habeenkaas ayaa buuqay waa buuqay waan gartaa marka habeenkaa markaan isku buuqay waxaan go-aan ku gaaray inaan inaan ku dadaalo sidii aan mulaxan u noqon lahaa codkaas xun inaan cod ku sabeeyo allah ilahe marka fankii iyo suugaantiina way kaa haysaayo inaad ka dhex baxda ma rabtid codkiina waa lagaa caayay marka waxaad go-aansatay inaad dhinac kale uga wareegto dhinac kalaan u wareegay waxbarashadan ayaan u wareegay saddex lixdankii dugsiyadoo dhan baan qabsaday waxaa laga qoray xafiiska dhaqanka oo sicil barasha la oran jiray ayaa aniga xasan shuquume ayaa nala qoray allah u naxariiste xasana waxaa lagu qoray suugaanta qaybta suugaantana waxaa lagu qoray qaybta falkorooga ciyaaraha ciyaaraha qaybta ciyaaraha ciyaaroo dhan baan soo ururiyey ilaa waxaan doortay mulaxan maogta kowba dhaqankuba soomaalidao dhan ba heesaheeduba waa ciyaaraha waan garta waa ciyaar dhaqameedkii odow dhanbasa waxa ku jirta dhaqameedkii waxa u kala baxan hees howleed iyo hees ciyaareed waan garta hees howleed waa wax alla wixii hawl ah oo oo ayaa loo heesaa oo xoolow beerow soo maahan ma garanaysaa dhismo aqalow guryaha dhismahoodow aloolkow maqashow wax alla waxaas waa hees howleed hees ciyaareedna waa heesaha farxadda ah oo ma garanaysaa barcadow ma garanaysaa wigloy dhaantooy saarow ma garanaysaa wixii codaha meeshay ku jireen oo dhan halkaasay ayay ayay ahayd oo farxadda iyo yani waa farxadda iyo calaacalka iyo iyo cabashada iyo ciiska iyo murugada iyo farxadda iyo geerida iyo dagaalka iyo codka dagaalka iyo codka jacaylka iyo codka caashaqa iyo codka kalgacalka iyo codka ma garanaysaa tahliil qofkaas waan kaa helay waan kaa helay cod gaara ay leedahay cabdikariimow sheekooyinkaaga ka bogan mayno bal caawa heestii kuugu horreysay ee aada laxanka saarto inoo soo qabo tebaheed waxay sabab kale haboodine sababkale hamoodine suntaadii habeenadan waan ka seexan waayo seedahaadi goyse
waxaan ku iri codkaa wanaagsan inuu jiro heestaasay ahayd heestii ugu horreysay wixii alla wixii aan soo bartay odaha aan ku bilaabay oo dhaqan soomaaliyeed heestu waxay saaran tahay dhaqan soomaaliyeed haya bilowgeeda yacni qof bara galo yacni waxaa kada saar la yihahdo baloleeya wiilkow adigana walaaye marka codkaas haddaan soo qaado waa la garanayaa marka waxaan ka dhigay siday tahay naftaydiyo lama socodidowlaa sanadaani haystee baloleeya wiilkow goobta ka dhig heestaasaan tijaabahaan sameeyey haddii heestaasu la qaadana waa waa guulaysta ayaan qaasay haddaan heestaas la qaadan waayana waa ninka suu sheegayay waan garta tanna kaa dhimataad esi maxamed moogaan horta idhi magaalada ka qaad maxamed moogaan u dhiibay idaacadana hibaan u dhiibay oo idaacada ka qaatay maxamed taleebaan mise maxamed mooge maxamed mooge ayaa qaaday oo kabanka ayuu ayaa ku xafijiyey marka hibana idaacadday ka qaaday maxamed idaacada kama heysi jirin heestii dalkii oo dhan bay qabtay qof alla qofkii iga hor yimaadaa yacni waxaan gaaray ninkii inaan raadiyo tibatarihii haye inaan tibatari ku noqdo aan labada dhinaa ka dhunkado aado waxaa waxaan kugu bishaareynayaa inaad farxad gelisay habeenkaan runta ii sheegtay inaan cod xumahay sooma habeenkii adiga maantay heestii igu horeysay sabab kale hamad ma dhaysatidi haa adigaa sameeyaan maasha allah heestaas ayaa ku bilaabay heestaasi sabab kale hamoodin oo uu cabdikariim jiir laxanka saaray sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeed iyo lixdankii ereyadana uu tiriyey abwaanke maxamed cali kaariye codkana waa maxamed mooga liibaan ilaahay dhammaantood ha u naxariisto inta dhimatay
dhegaystayaal qayb kale oo ku sharaxaya sida laxanka loo sameeyo isagoo tusaale usoo qaadanaya qaar ka mid a heese caana oo uu laxanka saaray iyo weliba heese kaloo caana oo iyagana qisadoodu ay isaga ku saabsanayd ee barnaamijka caweyska washington ee soo socda ayaad ku maqli doontaan guud ahaana toddobaadkan intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayay barnaamijkii caweyska washington weli waxaad degeysanaysaan idaacaddeenna caawa markana wararka waxaa ugu weyn warar dheeraada ayaa kasoo baxaya khasaarihii ka dhashay qarixii xooganaa ee maanta ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wararka ayaa sheegaya in dhimashada ay gaartay saddex iyo toban ruux iyadoo labaatan kalena ay ku dhaawacmeen goobjoogayaal ayaa sheegay in qof isa soo miidaamiyo isku qarxiyey goob dad badan ay ku sugnaayeen oo inta badan xafladaha iyo shirarka lagu qabto dhinaca kale magaalada boosaaso ee puntlandna iyadana waxaa ka dhacay qarax oo waxaana ku dhintay laba ruux in ka badan toban ruux ayaa ku dhaawacantay boosaaso iyo beledweyne ayaana waxaa ka socda diyaargarowga doorashada golaha baarlamaanka ee soomaaliya markana dhinacii suugaanta aan soo qabto hees uu ku luuqeeyo cabdicasiis iskalaaji codkaasi cabdicasiis iskalaaji ayaa u dambeeyey idaacaddeenii caawa waxaana idinla socodsiinayay anigoo cabdulqaadir samakaab ah tan iyo idaacadeenna dambe dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo